codsiga waxaa qayb ka ah afar bilyan oo shan sano maalgelin khasab ah taas oo qayb ka ah ujeeddadaasi oo ay ku jirto laba bilyan oo dollar si loo abuuro sanduuq cusub oo kaabayaasha caalamiga ah si loo bixiyo beddelka la aamini karayo oo lagu kulsanaan karayo oo ku aadan maalgelinta kaabayaasha shiinaha sida uu sheegay ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee dhinaca maareynta khayraadka ee reid verma uu warbixin kooban soo saaray labada bilyan oo kale waxaa loo qondiyey maalgeshi wax ka beddela si loo caawiyo waddamada indiya bacific oo ay iska joojiyaan wuxuu ugu yeeray dadaalka ugaarsiga isagoo intaasi ku daray in kuwan ay ku jiri doonaan dadaalada lagu hagaajinayo maamulka iyo sarreynta sharciga waxda arrimaha dibadda ayaa codsatay afar bilyan oo dollar oo dheeraad ah oo maalgelin ku talgal ah si loo daboolo kaalmada shisheeye iyo ka qaybgalka diblomaasiyadeed ee gobolka dadaalada maraykanka ee lagu maalgelinayo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalalka soo koraya ayaa waxaa muddo dheer caqabad ku ah shiinaha oo dhisayey barnaamij lagu magacdaray belt and road initiative kaas oo toban sano jirsaday isla mar ahaantaasina lagu dhisayo kaabayaasha iyo shabakadaha tamarta ee isku xiraya asia africa iyo yurub iyadoo oo la marayo marinada dhulka iyo badda intuba sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen cilmi baarayaal maraykan ah bishii nofembar ee lasoo dhaafay hay-adaha maaliyadeed ee shiinaha ayaa hal dhibic soddon iyo afar trilyan ama ahaan ku siiyey waddamada soo koraya intii u dhexaysay sanadihii laba kun ilaa iyo laba kun koiyo labaatan waa inaanu howlgelinaa dhammaan agabyada aan haysanno si aan uga adkaano shiinaha meel kasta oo surugala ayuu verma warkiisa ku daray waxa uu sheegay inuu codsiga maaliyadeed ee sanadka laba kun shan labaatan uu ogolaan doono maraykanka inuu sii wada doono maalgashiga asaasiga ah ee waddanka iyo inuu la janqaado howlgallada isku fikirka ahi si ay u xaqiijiyaan danaha ay wadaagaan dalalkaasi oo uu sheegay in ay wax ka qabanayaan caqabadaha ay keeni karayso jumhuuriyadda dadka shiinaha iyo in laga faa'iidaysto hantidaasi oo la tartamaysa danaha difaaca shiinaha verma wuxuu sheegay in sanduuqan kaabayaasha uu taageeri doono mashruucyada kaabayaasha adag ee isbeddelka tayada iyo mashruucyada kaabayaasha oo waara